wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxuu beeraleyda ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen inay tabcadaan beerahooda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland geele maxamuud aadan oo la hadlay idaacadda waamo ayaa wuxuu beeraleyda u sheegay inay tashadaan oo aysan ku xisaabtamin hay-adaha ka shaqeeya magaalada kismaayo oo ay xoogga saaraan sidii ay dhulkooda hooyo wax uga soo saaran lahaayeen waxaan leeyahay reer jubbaland iyo beeralaydooda waxaan farayaa in ilaahay la kaashado laysku tashado baryo biila'aadan aan lagu tashanin hay-ad baa wax keenaysa aan lagu xisaabtamin dalkeenna sidaan wax ugala soo bixi lahayn aannu xoogga saarno amniga ka wada shaqayno ilaahay waa ina barwaaqeeyey webi baan haysannaa dhulkii baan haysannaa cimilo fiican oo beerashada ku fiican baan haysannaa aan isku tiirinno ilaahay aan isku tiirinno xooggeenna aan ka gudubno faw soo wadaa keer maxay wadaa i c r c maxay wadaa dadnimoxumay arrintaa noo horseedaysaa marka waxaan farayaa oon u soo jeedinayaa oon ku boorinayaa in ilaahayna la kaashado xooggeenna iyo midnimadeenna iyo isutaggeenna in la mideeyo oo maxaa la yidhahdaa amnigana laga wada shaqeeyo in dalkeenna aan wax kala soo baxnana aan isku boorinno annagu dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanna mar walba waxaan diyaar u nahay in wax karaankanaga inaan gacan siino tala ka geysanno waxaan dhisaynaa hadda research weyn oo bulguduud aan ka dhisaynaa oo aan ku talagalnay in lagu waxbaro beeralayda iyo daneeyayaasha beeralayda in lagu baaro cayayaanka iyo cuduradiisa iyo dawooyinkiisaba laabkii baan keeni doonaa marka wasaaraddu waxay leedahay aan hore u soconno aan isku tashanno ilaahayna aan ku tashanno aad baa umahadsantah